بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين waxaynu haynay baabkii ahaa baab اlkibr عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميلا فقال حبب إلي الجمال وأعطيت ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد ولي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا نبا أتى النبي صلى الله عليه وسلم نبقى أيمي وكان جميلا وحانوها ننقرح بضا أما وحوها ننحرق بضا inaan raga badan faqaala wuxuu hi xubiba ilaya aljamaalu waxaa la jeclaysiiyey waxaan jecelahay aljamaalu quruxdaan jecelahay inaan iska xaragoodaa baan jecelahay wa uctiitu waxaana laysiiyey maa taraa waxaad aragto bimacnaa nin iska hantiilaahoo waxaystana waanahay xataa maa uxibu jamaalka waxaan jecelahay ilamaa iyo aanan jeclayn an yafuuqanii axad inay cidina iga guud marto inay cid iga qurux badnaato amba iga dhar wanaagsanaato ilamaa iyo aanan jeclayn ilaa xadkaasaan jecelay ilaa xad waxaan jecelahay quruxda iyo dharka wanaagsan waxaan jecelahay ilamaa iyo aan aamino inaanay cidina iga sarrayn igaga wanaagsanaan xagga dharka wanaagsan iyo kabaha wanaagsan imaa qaala ama waxaa buu yidhi bishiraaki naclin waymaa qaala bishiscin axmar inaanay cidina iga wanaagsanaan kabta indhasheeda amba kabta suunkeeda suun cas inaanu maaragtay cidina aanay iga fiicnaan ilamaa iyo shiscigu waxa weeyaan waa halka kabahan had iyo jeer maaragtay dabaka gashigaa halka suulka yari ay galaan kaasaa shisci la yidhaahdaa shiraaguna waa suunka caadiga ah suunkan caadigaa meermeersan kabahun baa looga jeedaa inaanay cidiga kabo wanaagsanaan alkibru daaka alkibru ma kibir baa daaka kaas inaan sidaa aamino oo dhar aan dhar wanaagsanaado aan kabo wanaagsanaado aan xaragoodo aan qurux badnaada ma kibir baa rasuulkii ilaahay oo qaala wuxuuhi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam laa meekaas kibir maaha walaakina alkibra walaakina alkibra dheh kibirku man batara alxaqa wagamita annaas kibirku waa qofka xaqa qariya ee xaqa aanu istaagin wagamita annaas dadkana xaqira kibirku waa kaa waa qofka xaqa u joogsan waaya haddii ilaahay ka baqan la yidhaahdo akhadathu اlcizatu biاlsmi isqaato isla weynaado o aan joogsan oo xaqu aanu qaban oo xuduudda ilaahay subxaanahu watacaala aan ku istaagin oo qowlka alle iyo qowlka rasuulku calayhi salaatu wasalaam xakame iyo seeto iyo dabar aanay u noqon waa qofka waxa isagu uu doonaya sameeyo ee aan xaalayn ujeeddada ilaahay subxaanahu watacaala xaqa qofka diida weeyaane iska maaragtay iska weynaysiiya waa kamita annaas dadkana xaqira oo aamino dadku inay ka hooseeyaan oo isagu wax dheer yahay xalay baynu macnaha soo marray waa xadiis saxiixa abu daawuud iyo tirmidi iyo keyrkood baa soo wariyey waana xadiis saxiixa hore u soco can camr bni shucaybin can abihi can jaddihi can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam qaala wuxuu yidhi yuxsharu اlmutakabiruuna yowma اlqiyaamati amhaal اddar fii suurati الrijaal yakshaahum اdullu min kuli makan yusaaquuna ilaa sijnin min jahannama yusamaa bulas tacluuhum naaru اlanyaar wyusqowna min cusaarati ahli الnaari tiinata alkhabaal wuxuu leehay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam yuxsharu waa la soo xashirinayaa almutakabiruuna dadka iswaaweynaysiiye isqaadqaada yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha xashriga waxaa la keenaya iyo banka la isku xisaabinayo amhaala adari iyagoo quraanjada yaree dhuuracasada la yidhaahdo quraanjada yaryar iyagoo laan leeg oo itaal daran oo aan macno lahayn ayaa la keenayaa fii suurati rijaal oo qaab rag u samaysan yani isaga waa qof qof ahaan buu u samaysanya laakiin itaaldaraanta waxaa la soo leekeysiinayaa quraanjadaasaa la soo leekeysiinaya yakhshaahum addullu dulliga ayaa ka fuulaya min kulli makaanin gees kasta culimada qaar waxay leeyihiin miyaa la yaraynayaa oo waxaa la soo laalakeysiinayaa quraanjada oo isagoo qofkiya oo qaabkii qofka u samaysan baa la yaraynayaa yaraynayaa ilaa maa uu ka leekaanayo quraanjada mise waxaa loo jeedaa sida quraanjadu macno weyn aanay u samayn waa la keenayaa laakiin iyadoo wax alaaliya wax laga soo qaadaya aanay jirin oo aanu macno lahayn oo dulaysan oo foorara la keenaya maalinta qiyaama labada macno buu jiraan yakhshaahum adullu markaa macnahan dambe yakhshaahum adullu min kulli makaan baa sii macnaynaysa bay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa maaha in la yareeye waa iyagoo waaweyn oo soo taagtaagane laakiin waa la qiimo tiraya dullinimaa madaxa laga saaraya yakhshaahum adullu dulliga ayaa ka fuulaya min kulli makaanin dhinac kasta waayahay yusaaquuna waxaa loo soo kaxaynayaa ilaa sijnin jeel baa loo soo kaxaynayaa min jahanama jahanamo ka tirsanoo yusamaa lagu magacaabo yuulus waa min aliilaas waa meeshii waa waa jeelkii quusta weeyaan waa qofkaasi haddii uu galo waa quus bay ka dhigan tahay naxariista way kala dhaaranayaan tacluuhum naaru lanyaar naarta naaraheeda ayaa dul maraysa wayusqowna waxaa laga laga waraabinayaa min cusaarati ahli الnaar miidda ahlu naarka oo tiinata alkhabaali oo ah dhooqada dhooqada fasaadka dhooqada fasaadka tiina waa la garanaya alkhabaalna waa alfasaad laa ya'luunakum khabaalan bimacnaa wax idinla hadhayaan oo waxyeelaaya fasaadi ma jiraan gaaladu rasuulka alayh الsalaatu was ilahi subxana wa tacaala uu ku yidhi muslimiinta waxaa laga waraabinayaa cusaarati ahli الnaar ahlu naarka marka xabaash naarta la geeyo ee la ciqaabo walciyaadu biاllaah malaxda iyo dheecaanka ka soo dareera ayaa waxay noqonayaan webiyo webi buu noqonayaa sida xadiiska qaar uu tilmaamay nahru اlkhabaal webiga fasaadka la yidhaahdo kaasaa markaa biyo looga dhigayaayo kaasuu ku noolaanaya bimacnaa waxun bay tilmaamaysaa foolxumaanta ay leedahay qofku inuu isqaato uu isla weynaado oo uu kibro kibirka wayna ka sheegnayoo qofka xoolaha haysta maahe waa qofka iswaaweynaysiye rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu soo koobay wuxuu ku soo koobay waa qofka xaqa diida dadkana xaqira ilaahi subxaana wa tacaala waxa uu geenaya maalinta qiyaamaha oo uu ka waraabinaya min cusaarati ahli الnaar ahlu naarka dheecaankooda ayuu ka waraabinaya oo tiinat alkhabaal ku ku magacaaban tiina waa dhooqada amba waa dhoobada alkhabaalna waa fasaad meeshaas iyo dhowr qof baa la sheegay oo meeshaa ku noolaanaya oo cunto iyo cabitaan ay unoqonayso dheecaanka gaalada waxaa ka mid a man qaala fii muslimin maa laysa fiihi askanahu allahu fii radqati alkhabaali xataa yakhruja mima qaal qofka qof muslima ka sheega waxaanu odhan ama ku naba oo kumasa ku masabido waxaanu qabin hebel waxaasuu qabaa iyo hebel waxaasuu yidhi maalinta qiyaama ilaahay waxa uu ka waraabinayaa meeshaas cusaaratu ahli الnaar ahli naarka dheecaankooda kasoo kasoo maaragtay marka la cadaabo ka soo shubmaya kaasaa laga waraabinaya qofka qof muslima masabida ama waxaasuu qabaa diin ahaan ha u idhaahdo ama ha idhaahdo hebel waxaasuu yidhi isagoo aan odhan waxaasuu hebel aaminsan yahay isagaan aaminsanayn waxaasuu hebel ku dhawaaqay isagaan ku dhawaaqin oo qof muslima masabida ciqaabtiisu waa taasoo kale marka kibirku inaanu sahlanayn oo aanu yarayn ayaa dareemaysaa quluubtaanu bahalkaasi degaa horeen u sheegnay baabu man baabu man intasara man dalamahu qofka iska celiya man dalamahu ciddii dulmiday walaman intasara bacda dulmihi fa ulaa'ika maa calayhim min sabiil way furan tahay inuu qofku ciddii dulmiday intuu ku dulmiday in leeg faman ictadaa calaykum faاctaduu calayhi bimili ma اctadaa calaykum qofka idinku soo xadgudba idinkuna intii in leeg ku xadgudba laakiin maxaa ka wanaagsan waxaa ka wanaagsan cafiga iyo safxiga iyo saamixitaanka inuu iska dhaafo qofkuu dul qaato ku xumeeyo qofku marka inuu iska dhaafo qofku ka samrto sabirka maxaa kasii wanaagsan waxaa kasii wanaagsan qofka xumeeya inuu qofku wanaajiyo marka waa saddex darajo mid waxay tahay aan idhahdo waa afar darajo mid waxay tahay qofka ugu fiican waxa weeyaan koonaha u xigaa qofka ku xumeeya xumaantiisa inaad wanaag aada ugu bedesho tahay mise qof baa samayn karaa way yarta wuu ku caayayaa waad ammaanaysa meelahaasuu kaa ceebeynaya wanaagiisaad ka sheekeynaysa wuu ku qadinayaa waxbaad siinaysa yani xumaanta kugu sameeyaba waxaad ugu abaalgudaysaa wanaag dadka in yar baa samaysa in yar ayaa ku dhacdaa waxaa kusoo xigta qofka xumaanta kuu sameeya kugu sameeya inaad u dul qaadato aada iska cafido calooshana waxbaanad ugu qaban kana ardoosan waxaa ku soo xiga ta iminka aynu hayno qofkii xumaan kugu sameeya xumaanta uu kugu sameeyey mid leeg inaad ku samayso mid leeg inaad ku samayso aad bartaa dhaafin maxaa u daran qofka xumaan ku sameeya kafar ku saara shan baa la saaraa buu ku leeyahy ya ninka far ku saara shan baa la saaraa soomaalidana kaa hari maysa moogta marka haddii aad heedho heedho tidhaahdo farta ku saaray aada saarto wuu soo soconayaa markaa shantaba saar kawliitaana waa kaas waa ka tacadi sameeya walaa tactadu in badan bay qur-aanka kusoo noqnoqotaa walaa tactadu hadgudbina bimacnaa waa shay meel taagan halkaa soo dhaafina afartaa waxaa fiican qofka muslimkaa inuu higsado ka u sarreeya inuu isku dayo naftiisa inuu tababaro qofku dulqaadka waa la bartaa dabiicad xumaanta iyo argoosigana waa la bartaa waxyaabaa lagu barta waxaa ka mid a qof dulqaad leh haddaad raacdo dulqaadka waad baranaysa haddaad raacdo qof argoosiga yaqaana argoosigaad baranaysaa uu kula sahlanaanaya qofku naftiisa inuu layliyo ou tarbiyadeeyo ku tarbiyadeeyo uu xagga fog ka soo bilaabo qofkii xumaanta ku sameeyey inaad wanaag ugu bedesho kasoo bilow haddii kale waxad kusoo dhacaysa agga hoose baabu man intasala calaa man dalamahu qofka ka aarsada amba iska celiya qofkii dulmiyey can caaisha رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وحكوري دونك فانتصري هيه دونك وقاضو واكو كم بك دغانتي واريون قفك واسم فعل ونوع للي قف وحسمين هي اسكعلي بك دغانتي اسكعلي او ارسو حديث كما سي معناه عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت واحد تريد أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذنت والنبي مع عائشة رضي الله تعالى عنها في مرطها أرسل النبي أرسل أزواج النبي هوينك النبي عليه الصلاة والسلام أيا وحي أصدر النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة إن أنت سي فاطمة يدو إرقاه ثم قال سي كعبنا يا وحي كعبنا النبي عليه الصلاة والسلام fastaadanat gurigii bay soo garaacday inanti faatima gurigii aabbaheed ayay soo garaacday wanabiyu sala allahu alayhi wasalam maca caaisha nabiguna caaisha ayuu la joogaa fii murdihaa go-eedii buu kula dhex jiraa isagoo halkiisii iska jiifo ay go-ooda huwan yihiin ayay soo garaacday albaabka faadina lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu ogolaadayo soogal buu ku yidhi faatima waxay sidaa ashkato ashkato ka dhan ah caaisha radia allahu tacaala canha oo rasuulka alayh الsalaatu wasalaam lagu wadaa rasuulkana way ka cabanayaan caaishana way ka cabanayaan fadaklat way soo gashay faqaalat waxay tihi ina aswaajaki dee markay isbariidiyeen ay rasuulka alayh الsalaatu wasalaam salaantay fadhiisata bay ka dhigtay wala soo gaabiyey nuxurku wuxuu ahaa waxay u socotay ina azwaajaka ina aswaajaka arsala arsalnani yas'alnaka alcadla rasuulka ilaahayow waxa i soo diray haweenkaagii dumarkaagii baa i kaa soo diray caashi kuma jirto markaa dumarka waa intii kale waxay ii soo direen yas'alnaka alcadla waxay ku weydiisanayaan cadaalad waxay leeyihiin anaka iyo caaisha noo cadaalad sameen oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam yas'alnaka alcadla fii binti abi quxaafa ina abi quxaafa waa ina abubakar caaisha binta abi bakar may odhan waxay idhaahdeen binti abi quxaafa abi quxaafa inin inantiisa iyo anaka cadaalad noo sameen rasuulku calayhi salaatu wasalaam miyuu dulmiyey dumarka cadaalad bay dalbanayaan cadaaladda maxaa kasoo horjeedaa dee dulmi baa kasoo horjeeda marka rasuulku alayh isalaatu wasalaam dulmi buu sameeyey maya may sameyn rasuulku dulmi alayh isalaatu wasalaam waxaashaahu muu dulmiin laakiin maxay ka cabanayaan dumarku laba qodob bay ka cabanayaan yani inta ugu caddaad waxyaa fara badan oo kale way jiraan oo hoose laakiin laba laba shee daahirka hee muuqdaa laba waxyaabaha muuqda laba shay baa ugu muhiimsan mid waxay ahayd rasuulka calayh isalaatu wasalaam waa la yaqaano qalbigiisu marka la eego jeclaanta uu jecelya haweenkiisa wuxuu ugu jeclaa caaisha radia allahu tacaala canha taana isaguma xukumo qofku ciyaalkiisu kala jeclaanaya fii bacdi axyaan afartaada inan waxaa laga ya inaad masiyaa jeceshahay waxoogaa waxaa laga tobankaaga hablood waxaa laga yaabaa inaad laba sii jeceshahay waa shay iska dabiiciya qalbiga ibni aadamkuma xukumo jeclaantiisa iyo nacaybkiisu meel kalea laga soo maamulaayo nin kuma xukuno laakiin maxaa la rabaa waxaa la rabaa iyadoo caynkaasi qofka qalbigiisu cid sii jecel yahay cidda u siman inuu u sinaado waxa uu siinayo iyo waxa uu maaragtay deeqda iyo lade- la degitaanka iyo hoyaatinka haweenka noocaasoo kalea inay u sinaadaan biilka iyo masaariifta aratirka anfaaciga kale inuu u sinaado inay us hadduu tan wax siiyo tanna inuu wax siiyo qof kasta mid kastaba habeenkeedii inaanu ta kale ka siinin taasi waa qodob waa xagga jeclaanta waa arrinka qalbiyaho kaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam falaa tamiiluu kula almayli baa la yidhi qalbigu wuu leexanaya cid buu leexanaya laakiin haddana waxaa le idinku ha iskaba raacina oo soo kala hadha midda labaadna waxa weeyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadku markay hadiyadda u keenayaan waxay la eegan jireen maalinta uu joogo guriga caaisha hadiyad baa loo keenayaa dad baa meelaha ka imanaya dad jooga magaalada wax loo keenaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadiyad u keenayaan waxay u keenayaan ay ku soo aadinayaan had iyo jeer inta badan guriga caaisha markuu joogo markaa guriga caaisha maalintuu joogo inta qofka meeshaa joogtaa martida xoolaha la keenayo alaabta meeshaa cabaysan hadiyadda meeshaa maraysa waad yaabaysa marka waxay leeyihiin dadka waxaad ku tiraa rasuulka ilaahayow waar guryahaygu way badan yihiin dee guri kasta igu keena taa rasuulku miyuu maamulaa dadka de ma maamuli karo qofku xilligu doonaa buu keenaya goortu doonaa buu kusoo gurigu doonaa buu kusoo aadinaya qaala wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi ay bunaya aabbo inantiisii buu la hadlaya atuxibuuna atuxibbiina maa uxibbu waxaan jecelahay ma jeceshahay qaalad waxay tidhi bala haa waan jecelahay qaala wuxuu ihi fa axibbii haadihi gabadhaa caaisha la yidhaahdo jeclow waa gabadh wanaagsane gabadhaa jeclow yaan lagugu dirin bimacnaa dumarkan waa la wada qabaaye dumarku raalli ha ahaadaane ha isu maqlin oo gabadhaa ha nicin faqaamat dabeete way kacday fakharajat way baxday faxadaathum faxadaathum buu soo qoray waa sax hadiyo jeer taqriibkaa la iska qaataa laakiin faxadaathunna ay ahayd soo maha haweenkiibay u sheegto waxay tihi rasuulka caynkaasaan ku idhiyo sidaasuu igu soo yidhi faqulna markaasaa waxay dhaheen maa aqnayti canna shay-an farjicii ilayhi na waxba noomaa tarine ordoo ku laabo oo rasuulka waxaan kuu faray ku dheh oo wax nooga soo goo intani waxba maahee waa lagu soo qanciyey ku noqo rasuulka qaalad waxay tihi wallaahi laa ukalimuhu fiiha abadan wallaahi baan ku dhaartay masaladaa maanta ay dirteen inaan weligay kala hadlayn maanta iska dhaaf inaan ku laabtee weligay kala hadli maayo fa arsalna zaynaba dabeete dumarkii baa isbaadhbaadhay laftoodii waxay dhahan sideenu diraa aynu umusalamo dir may aynu safiya dir may aynu diro tan may zaynab baynu diraynaa zaynab zaynab maxay u direen waa gabadhii caaisha radia allahu tacaala canha kusoo xigtay xagga quruxda iyo maaragtay waxay leedahay hadday gabadh ila tartamayso rasuulku waxay gula tartami jirtay zaynab zaynab baynu diranaa zawja nabiyi sala allahu calayhi wasalam fasta'danat gurigii caaishay soo garaacday hadeeg hinaasu meel fog muu bogaadhin be mabuu fogaanba gurigii caaishaa bay tegaysaaye dumarkuyna maqli maayaan waa isleena kiyone dumarka la wada qabaa miyay guryaha isugu tagaan ninkeed marku gurigaa kala jooga miyay gurigaa ugu tagtaa inta badan zaynab oo lasoo diray oo weliba ka cabanaysa caaisha ayaa gurigii caaisha rasuulka calayhi salaatu wasalaam ugu timi marka yani wax kastaaba waxay ku fiican inay xad yeeshaan oo aan la kala goyn dadka ay wax isu reebaan faadina lahaa dabeetana rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu ogolaa soo gal buu ku yihi faqaalat lahu dalik dabadeedna intii hore ee ay tidhi faatima radia allahu tacaala canha ayay ku tiri rasuulkii ilaahay waxaanu ka cabanaynaa annaka iyo caaisha inaad noo cadaalatamaysaanu doonaynaa intaa kumay deyne wawaqacat fiya zaynabu tasubuni zaynab dabeete anaaba wax iga sheegtay waqacat calaya way igu dhacday maaha maana waxba iga sheegtay tasubuni iyadoo icaayisa waabay aflagaadiisi talow maxay tihi muuji waxbaa la sheeg sheegaa fadafiqtu anduru dabeetana waxaan eegay waxaan bilaabay anduru inaan eego rasuulka calayhi salaatu wasalaam hal hal yaadanu lii annabiyu sala allahu calayhi wasalam bal nebigu inuu ogolaa inaan gabadha iska celiyo yaa way hadlaysaa gabadhan caynkan oo caynkan oo caynkan oo caynkan waxba iga sheeg sheegtay dabeetwana cadhoodo iska celima in rasuulkaan tii bilo rasuulku kuu diida rasuulkaan eegaa bal rasuulku inii ogolaado falam azal inaan rasuulka eego oo gabadhaasina ay aflagaadaynaysa kamaan suulin xataa caraftu ilamaa iyo aan fahmay oo aan gartay ana الnabiya salى اllahu alayhi wasalam inaanu nebigu laa yakrahu aanu dhibsanahayn an antasira inaan wax iska dhiciyo way fahamtay yani markii rasuulka ay aan eegay wejigiisa waxaan ka akhristay rasuulku inuu ogol yahay inaan gabadha iska celiyo falam anshab umabaan kaadkaadinay mabaan sii raagin an askantuhaa halabatan ilaa aan jilbaar dhulka u dhigaan ka adkaaday macnaha yani way ka aftahansanaydoo markiiba waxay tihi haruurlaan ku daray markiiba xoogaa ay caydaanna aan dabada u qabtay waan ku aamusiyey fatabasama rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam markaasuu rasuulku dhoola caddeeyey uma qaala wuxuu ihi ama inaha bnatu abi bakrin waleetana waa in abi bakr abi bakr maxaa lagu yaqaanay abi bakr waxaa nin dulqaad badan oo aftahana oo xidde leh oo hadal kulul hadduu cadhoodo hadal kulul buu lahaa waan laga jawaabi karin markaa walaetana waa in abi bakr yani aabbaha aad baad u shabahdaa aabbaha la mid baa tahay bay ka dhiganta maxaa meesha ka soo baxay marka ilan baabku muxuu ahaa qofku inuu iska celiyo cidda dulmida zaynab saa muuqato meesha caaisha radia allahu tacaala canha way kaga daray iyaduna way iska celiso intii in leeg bay ku tiri iyaduna dabeetna way ku aamusisay khalaas marka halkaa wixii ka dambeeya lama ogola waligii soo sheegnay labada iscaaya labada iscaaya dembiga ka dhasha waxaa la xisaabinayaa kii bilaabay haddii ka dambe aanu xadgudbin waa ninka hore soo maray marka qofki intii intaa intiisii in leeg inaad ku tidhaahdo oo xadka aanad dhaafin taasaa la ogol yahay inuu qofku iska dulqaato iska adkaystaana waxa weeyaan iyaduna way banaan tahay waanay kasii fiican tahay waa xadiis صaxiixa imaam الbukhaari iyo muslim iyo keyrkiiba soo wariyey baab almuwaasaatu fi الsinati wاlmajaaca almuwaasaatu in la naf qaybsado fi الsinati abaaraha wاlmajaacati iyo gaajada markay gaaja timaado amba abaaruhu ay dhacaan waxyaabaha yare la haysta gacanta in la wadageliyo oo aanay qolo gaari isku koobin yani waa qof kastaa wixii uu haysto yani waa yani shareeca ahaan xilligii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam way dhacday axaadiista qaar baynu sheegi doonaa xilligii asxaabta ayay dhacday xilliyadii ka dambeysay bay dhacday maantay dhacdaa markay abaaruhu dhacaana dadka qaar ay waxbeelaan oo dadka qaar ay saamayso dadka ay saamaysay iyo kuwa aanay saamayn inay isu yimaadaan ay wax qaybsadaan oo muwaasaat loo sameeyo can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala wuxu uhi yakuunu fii aakhiri zamani aakhiru zamaanka waxaa le hadalka abu hureyra iska leh rasuulka alayh isalaatu wasalaam wuxuu leeya abu hureyra yakuunu fii aakhiri zamaan aakhiru zamaanka waxaa ahaan doona majaacatun waxaa dhici doontaa gaajo iyo macluul majaacadu waa macluul baa dhici doonta man adrakathu qofka ay soo gaadhaa falaa yacdilanna waxna yaa waxba yaanu u dhigin bilakbaad اljaayica beeraha beerarka gaajoona bimacnaa markaad shay samaynayso talowkee baa u fiican ma qaraabadaada ma musaafirka ma kaas gaajoonaya kaa gaajoonaya wax loo dhigaa ma jiraan bay ka dhiganta haddaad maalintaa wax bixinayso ciddaa ay saamaysay majaacada iyo baahidu ay saamaysay ciddaa cidnaa ku horreysiinin wax loo dhigaa ma jira ajarkeedii macnaha asalku waa nooca waana asar daciifa waayahay meesha isaga ku dhaaf can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu ana alansaara qaalat linabiyi sala allahu alayhi wasalam abi hureyra wuxuu leeyahay ansaarta ayaa qaalad ku tidhi linabiyi sala allahu alayhi wasalam nebiga waxay ku yidhaahdeen aqsim baynana wa bayna ikhwaanina nakhiil aqsim baynanaa noo qaybi annaka iyo wa bayna ikhwaaninaa walaalaha iyaga muhaajiriinta ah annakhiila beeraha beerahii timirta noo qaybi yani waa walaaltinimay ka dhigantay markii muslimiintii la walaalaysiiyey ee muhaajiriinta ay soo qaxeen ee madiine ay yimaadeen ee ansaarta u yimaadeen ayaa ansaartu waxay ahayn ahrulkaram bay ahaayeen dad maaragtay deeqsiyiina oo naf wanaagsan oo dadkii u yimi waxba aan ka yeelan marka waxay ku yidhaahdeen anakaiyo anakaiyo nimankaa walaalaha iyo nin kastaa wuxuu haya halaysku qaybiya wixiiba intoo laisku wada celiyo isugu kaaya qaybi qaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa maya laydin qaybin maayo xoolaha idinkaa iska leh takfuuna alma'uunata wanushrikukum wanushrikukum fi fi tamara amba fi thamara waxaad naga kaafiyaysaan hadday awoodaan waxaad naga kaafidaan hawsha yacni meeshiinina yeesha oo cidna waxba iska siinina laakiin beerihii hawshoodii idinku qaba oo dee beera wixii ka soo baxana aanu idinla yeelano qaaluu waxay yidhahdeen samicnaa wa aطacnaa waanu yeelay oo waanu adeecnay waa xadiis saxiixa macnaha meesha ku jira waxa weeyaan ansaartu waxay doonayeen si ay u muujiyaan walaahooda muhaajiriinta inay ogol yihiin oo ay soo dhoweynayaan beertii in la qaybiyo ninkii maala kasoo qad ninkii ansaariga ahaa laba qof inuu soo kaxeeyo beertii inuu qaybiyo saddex meelood oo isleeg isaga iyo labadan inay walaalaa yihiin khalaas markaa nin kasta intaa uu yeesho oo uu beerto rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ogaa oo ilaahi subxaana wa tacaala usii sheegay inaana xaaladdu sidan ahaan ahayn oo laga bixi doono istursaarkan iyo qaxoontigan iyo maarata ansaarta la dhibay inay futuuxaad iman doonaan xoola inay iska iman doonaan ayaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam ogaamay wuxu markaa iska haysta xoolihiina laakiin midhahaas wixii aad naga siin kartaan marka idiin soo go'do naga siiya iyaguna way qaateen waxay tilmaamaysaa walaaltinimada iyo nafwanaaga qofka muslimkaa xoolaha iyo qofka muslimkaa qofka muslimkaa waa la qaalisan waxaa laga yaaba qofku inuu xagga adam wax yar gashado uu israa haduu israa bixi waa bilo bilay gaajadooda kusoo wareegtaa kan baa gaajoonaye bilow balaayadu ka cararay bilow ku soo reebaa adiga ilaahay baad leedahay marka horeba maad haysan ilahay baa inta bu ku siiyey markaa dadku inay inay isdhowraan ila waxaa laga hadlaya waa majaacadii iyo muwaasaadkii iyo xilliyada adag ee dadka qaar ay dhibaato xilliyada imika maanta aynu joogno o kale weeyaan dad baa soo qaxay maalin kasta meel qofaa meel ka kacaya meel baan ka yimi meel baan u socdaa waanu soo qaxnay waa waa yaman waa suuriyaan waa itixaan yaan lala yaabin qofkii qaxoonti arkay baa garanaya qofkii qaxay ee baahday ee gaajooday ee socdaalay ee rafaaday ayaa garanaya marka nin dalkiisii ka yimi oo aan ikhtiyaarkiisa kaga iman oo masax ka soo saaray iyo xabadee ka soo saartay oo aan soo qalab qaadan oo naftiisa la soo baxsaday culayska uu qabo waa la yaqaanaa marka hadday ay kugu bataan oo maanta ay kuweydiiyaan ay beri kuweydiiyaan ay saadima kuweydiiyaan waa walaalihiin yaana idinla cuslaanin yaana idinla cuslaanin can ibni shihaab ana saaliman akhbarahu saalim mawlaa cumar ayaa akhbarahu u sheegay ana cabdillaahi bni cumar radia allahu tacaala canhu in cabdillaahi bni cumar akhbarahu isna usii sheegay ana cumar ibn khadaab radia allahu tacaala canhu inuu cumar ibn khadaab qaala yidhi caama ramaada sanadkii la odhan jiray caamu ramaada sanadkii dambaska waa xilligii waa xilligii maarata abaartii ugu weynay cumar radia allahu tacaala canhu muslimiinta intuu u arriminayey waa abaartii ugu xooga badnayd ee ku dhacday caamu ramaada loo bixiyey ramaada waxaa loogu bixiyey bay idhaahdeen dabeeshu markay soo kacday ay saa ciidda u qaado soo ciid casma qaado inta wax kastaaba burbureen oo ay baaba'een ayaa dhulka waxay ka qaadaysaa waxaad moodo dambas dambas hawsaa waa dambaskaasi muxuu ahaa da dambasna maha ciiddi baa saa u ekaatay yacni wax kastaa way isbedeleen qaar waxay leeyihin ciiddi baa madoobaatay oo madow noqotay markaasaa la moodaya maxay dambas la moodaya caamu ramaada waxay ahayd maarata sanad aada u dhib badan yani waxaa loogu magac daray waa soomaalida oo kale de waa ti laodhan jiray xaaraama cune iyo maxaa jira siiga case iyo hawaare iyo maxaa lo aiga arigaba iyo sheeg dabadheer iyo gaari gaari saar iyo waxaa ti la akrin jiray moogtay waa magaca in badan inanka iyo carabtu si meelo badan bay iska shabahnaa oo sanadka waxaa lagu magacaabaa dhado dhacdooyinkii ugu waaweynaa ka dhex dhacay marka caamu ramaada yani xilli dhib badan baa laa tasawar wixii dhacay lama sawiran karo say wax u dhaceen iyo dhibtu meeshii gaadhay iyo rafaadka iyo abaartu meeshii gaadhay lama sawiran karo waxyaaba laga sheekeeya waxaa ka mid a qofku neef yaroo adhiya u hadhaya wuu gaajoonaya wuu baahanaya wuxuu soonaya kan iska shirayso marka uu qalo ee uu diirka ka saaro maba cuni karayba gebigiisba wuu uray neefka neefkii aad qashay waa tuuraysaa wax waliba markay dhammaadeen xayawaankii suuqa oo banaanka joogay waraabayaashii iyo dacwooyinkii magaalooyinkii bay soo galeen qofkii iyo neef adhiyo iska sakaraadoo akan fadhiya iyo dacawadii baa isag fadhiya waxa allo wax la kala gurayaa ma jiraan yacni wed waa la talax gabay waa la baaba'ay waana madiine iyo agagaarkeeda xijaaj inahaasay u badnayd abaartu sanadkii sideeyo tobnaad hijiriyada sanadkii toddobiyo tobnaad dabayaaqadiisii iyo sideeyo tobnaad awalkiisii bay ahayd sagaal bilood oo kaamila ayaan roobka waxba aanay ka iman waxyaaba fara badan dee iska iman jirin la waayey dabeet cumar radi allahu tacala canhu waa kii dhawaaqay camar ibnu caas iyo mucaawiya ibnu abi sufyaan oo masriga kala haystay iyo shaam waa kii u dhawaaqay camar ibnu caas warkii u diray waxaa ka mid ahaa camarow aturaanii haalikun waman qibali waxaad u arag waxaad aragtaa inaan halaagsamayo anigii ciddii xaggayga joogtay wa anta taciishu fa yaa kawhaah yaa kawhaah yaa kawhaah intaasuu dira walaaqi waa hallayn waxaad ujeedaa aniga iyo ciddii xaggayga ahayd inay dhimanayso idinkuna waa nooshin soo maaha war gargaar baan u baahanoo saddex jeer bes camar radia allahu tacaala canhu wuxuu soo raray wuxuu ihi walle waxaan kuu soo dirayaa gargaar awalkiisuna uu jooga madiine aakhirkiisuna uu jooga masr waanu kaga dhabeeyey wuu soo gaadhay shaam buu la hadlay waa la soo diray laakiin maxaa ka horreeyey waxaa la yidhi haddii in yaray sii socon lahayd cidda kubada dhimataa cumar bay ahaan lahayd cidda kubada gaajo u baktidaa iyo dayacaad iyo rafaad cumar laftiisii ahaan lahayd maaha isaguna isaga waa khaliifkiio hawlaha ummaddu isagu hayaaye isaga waa khaliifkii dee xisaabtiisu waa iska xaasil masaariiftiisu maaha qofka koobaadee ay saamaysay ee indhuu casaadeen ee jirkiisi isbedelay ee bilaa nafaqo noqday ee loo baqday inuu dhintaa cumar buha cunto wuu ka caagay maalin baa waxaa laga sheekeeyey waxaa la yidhi in yaroo cuntaabaa loo keenay cumar markaasaa lasoo hordhiga nin reer miiyo oo gaajaysan buu arkay wuxuu soo fadhiisayo la cun ninkiibuu arkayoo meelaha yadha dufanku meelaha dufan kale eeganaya markaasu war maxaa ku dha markaas wuxuu ugu yihi muddo intaas iyo intaas iyo intaasa meel dufan yaallaba mana arag sumar wuxuu yihi oo ana intaa dufan bal cunaya soo maaha ilaa abaartaasi ay baxdo nafteeda waxaan ka xaaraantirmiyey wax dufan la idhaahdo maalintaa ugu dambaysa cumar ilamaa iyo adduunkii lasoo doogay oo abaartii ay baxday cumar afkiisaa muu gelin wax dufan leh markaasuu jaynafay wuu jajabay oo dibnii dildilaaceen uu gaajow baktiga gaadhay qisooyin badan baa cumar laga sheegaa laakiin ma sahlanaa warkiisu cumar radia allahu tacala anhu xilligaas baa wuxuu ihi qaala caamu ramaada cumar wuxuu ihi caamu ramaada wa kaanat sanatan shadiidatan mulima waxay ahayd sanad adag oo dhib badan mulima dhibaato badan ayay ahayd bacda ma ijtahada cumar radia allahu tacaala canhu markuu cumar ku dadaalay fii imdaadi alacraabi inuu gargaar u fidiyo dadkii baadiyaha joogay bilibili waalqamxi waazayd inuu geel degeel ay qashaan iyo qamandi iyo saliid markii uu xoogaa maaragtay uu cumar uu siinayay xaggee bay waxaas ka imanayeen yani geelaas iyo qamxigaas iyo zaydkaas waxay ka imanayeen min alaryaafi kulliha aryaaftu waa meelaha beeralayda ah alrayf iyo alcaraab iyo alaryaaf way kala duwan yihiin waa meelaha beeruhu ay ka baxaan qolyihii beeralaydaiba xooga saaro wuxuu ku yihi idinku waxba haysataane dadkii xoolilayda ahaabaa halaagsameeye soo siiya xataa balaxat ilamaa yay caddaatay amba ay qallashay alaryaafu kulluha waa daa'if iyo aagaas meelihii beeraha iyo barwaaqada ahaa mar sidii looga soo qaadaya baa iyaga laftoodii ay saamaysay baashi ay gaajo isugu baxeen xataa balaxat alaryaafu kulluhaa mima jahadaha daalik wixii culayskaa fuulay culayskaa isaga ah ee fuulay faqaama cumar yadcuu dabeete cumar ayaa istaagay maalin maalmaha ka mida yadcuu isagoo ducaysanaya faqaala wuxuu uhi allaahumma ilaahayow ijcal risqahum calaa ru'uusi iljibaal ilaahow arsaaqadooda ummaddan arsaaqadooda ilaahw buuraha u saar yacni saad markii horeba arsaaqi jirtay iyagoo bannaankoodaa joogo qofna aanu qof u baahan jirin ilaahw arsaaqadoodii soo siiy faistajaaba allahu lahu walilmuslimiin dabeete ilaahay isaga iyo muslimiintaba ducadii wuu aqbalay waa taqadee sidii dheerada macruufka ahayd inuu u yeedhay cumar radia allahu tacaala canhu cabaas ibni cabdilmualib oo ku yihi ina kuna nastasqi birasul ida shtada اlamru kuna ida shtada اlamru nastasqi birasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam markii xaaladdu faraha ka baxdo rasuulkaanu ku odhan jira rasuulkii ilaahay o ilaahay noo bari rasuulkii maanta wuu dhintay maantana waxaanu ilaahay ku weydiisanaynaa rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam adeerkii cabaas cabaaso inoo duceey marka cabaas wuu duceeyey waa laga aqbalay salaatii waxa la tukaday ee istisqaagii waa la aqbalay faqaala wuxuu yihi xiina nazla bihi اlgaysu markii roobkii gargaarkii ay yimaadeen markii cumar arrinkaasi markuu yimi ee dadkii roobkii uu u da-ay wuxuu yidhi alxamdu lilaahi ilaahay baa mahadle xilligaa cumar wuu noolaa waxaa jiray awoodo waaweyn oo ka lacag badan cumar dowlado waaweyn baa jiray oo xilligaa arriminayey oo hanti haysta oo maal haysta oo barwaaqaysnaa baa jira hal waraaq cumar umuu dirin faris baa ka mid ahayd ruum baa ka mid ahayd hindiyaa ka mid ahayd jaynaha ka mid ahaa wa alla waxaas way noolaayeenoo xoolay haysteen oo way dhaqnaayeen hal warqad oo gargaara nala soo gaadhaaye ma jirto ardulxabash baa jirtay ma jirto muslimiintu buu kuhi noo keena waxaa noo keenaysaan gaajuu baktii gaadhay isagii imaan la-aanta maanta taagan sumaad arag haddii wax yara ay dhacaan markaba muxuu qofka odhanayaa hay-adii maye hay-adii deeqda bixin jira maye xataa qofku dadka kale walaalaha yihiin ma baryaya qofka horma waa waxaasaana ku dhacaye sacuudigow masareey imaaraadkow gadarey ma odhanaya xataa qofku ma xasusanaya kuwa waxaa xasusanaya jimciyadda qurumaha ka dhexaysa hay-adaha yurub iyo maraykan united nationka halkaasay ku dhegan tahay yani waa caqiida xumo waxbaa ku jira meesha haddii qofku uu xataa cid wax weydiisanaya waxay ahayd walaalihiin wax weydiisto saa rasuulka cumar radi allahu tacaala canhu oo camr ibna caasiyo mucaawiya ibna abi sufyaan muslimiintii kale uu muslimiinta waxu kala qaadayo muslimiinta uga soo qaado kuwan kale u keen laakiin innaka wixii waa layna geliyo qofku marka wuxuu odhanayaa maraykankii aaway waxma keenay yurub yaa arkay qaramadii madoobey madoobaaday waxaas ma qofku waay alxamdu lilah fawallaahi ilaahay baan ku dhaartee low anna allaha lam yufrijha haddaanu ilaahay farajkan keenin haddaanu baashan maa ilaahay inaga faydin maa taraktu ahla beytin min almuslimiina lahum sica kamaan tageen guri muslimiinta oo lahum sicatun karaan leh sicadu waxa weeyaan wax qaadi kara ilaa adkhaltu macahum acdaadahum min alfuqaraa waxaan u geyn lahaa tiradooda mid leeg oo masalan hadduu jiro reer an shan qofa ama toddoba qofa odaygii islaantii iyo shan caruura oo laakiin wax haysta oo qadada iyo quraacda haysta hadday jiraan hadday xaaladdu san sii ahaan lahayd waxaan samayn lahaa toddoba kalean u geyn lahaa qofba qof baan saari lahaa buu leeyay yacani qoshihii balaayinkii kaa ku xigayba marka hore dadka waxoogaa isku celceli marlabaadka meelaha wax uga doon haddii ka sii adkaato ninkii wax haystaba nin u geen reerkan soo kaxee reerkan soo baktihi maayaan reer kaloo wax haysta oo dulgeen isku qaybqaybi sababta wuxuu leeyahy cumar radi allahu tacaala canhu falaa yakun falam yakun dabeetana may ahaadeen isnaani labo yahlikaani qaar u halaagsama min aطacaami cunto aawadeed calaa maa yuqiimu waaxidan mid cunto hal qof deeqaysa yacni cuntada hal qof deeqaysa waxay ku filaatay rasuulku alayh الsalaatu wasalaam suu sheegay طacaamu اlwaaxidi takfi snain wa طacaamu اlisnain takfi arbaca cuntada laba qof loo soo dhigaa afar bay ku filantah laba ku dhufoon adigu cuntada qof loo soo dhigaa labay ku filan tahay markaa qofku intuu cuni lahaa markay laba wada cunaan dadkaas gaajo ma baktiyeen waa la hubaa taayada haddii nafar maalintaad cunayso laba malqacdood oo qof meeshi barakadina meesha way la socotaa labadaa malqacdood baa labadiina idinku filan qofna waa malqacdo may wada may wada dhinteen way wada badbaadi lahayeen bu leh cumar radi allahu tacala canhu waa qorsho kale oo dadka lagu badbaadin karo markay xaaladdu faraha ka baxdo dadku inay intay is eegaan dadkii inay qaybsadaan sina qoyskan waxbuu haystaa qoyskana waxbuu haystaa qoyskana waxba ma haysto gaajo baktiyaya war ciyaalku waa imise waa shan waa imise waa lix adna waa igu saddex adna waa kugu saddex soo kaxeeyo guriga gee ilaa ma ayay gaadhiso ciyaalkaaga in leeg inaad meesha keento oo dadku inta haysatay gacanta la wada geliyo waa la wada noolaanaya waana laga bixi doonaay can salama ibn lakwa radia allahu tacaala canhu qaala wuxu uhi qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxu uhi daxaayaakum udxiyadiina laa yusbixu axadun laa yusbixu axadukum bacda haalisatin wa fii beytihi minhu shay midkiina yaanu waa beriisan maalin saddexaadda isagoo gurigiisa ay wax ka yaallaan udxiyada markaad qasho waa xaalad gaarahe marka udxiyada aad qasho buu le rasuulku alayhi salaatu wasalaam saddex cisho wixii ka dambeeya yaanu udxiyada gurigaada waxba ka oolin dadka muslimiintaasi falamaa kaana alcaamu almuqbilu sanadkii labaad muslimiinta caynkii bay sameyen neef baa la qalayaa reerka maanta iska shiraysanayaan beri toole wixii kale sii hadhay maalin saddexaadda wixii yaalla reeraha dadkaa loo qaybinaya waa reerka ugu yani ugu dambeeya wax bixiya qaarkoodna dee maalintii koobaad waa lagu kala tegey falamaa kaana alcaamu almuqbilu sanadkii laba sanadkii sanadkaa ku xigay waa sanadkii tobnaade qaaluu waxay yidhahdeen ya rasuul allah rasuulka ilaahayow nafcalu kamaa facalna alcaama almaadi ma waxaanu samaynaa sidii sanadkii hore oo kale ma waxaa yani ma sharci guud baa qofku marka udxiyada uu qasho udxiyada saddex cisho wax ka badan ma hayn kara miyaa qaala wuxuu ihi kuluu cuna wadakhiruu kaydsada fa ina dalika alcaama sanadkaasi kaanuu fii jahdin dadku xilligaa waxay ku jireen dhibaato sanadkaa hore sanadkii sagaalaad abaara iyo waxlaan baa ayaa jirtayo waxaan diidanaa dadka qaarna inay wax haystaan wax kaydsadaan qaarna ay wax waayaane sanadkan waa iska caadiye xoolihiina iskana cuna saddex iyo afar iyo shanba kaydsada faaradtu an tuciinuu sanadkaa dhibaatadu maaragtay ay jirtay waxaan doonay inaad kaalmaysaan amba inaad iskaalmaysaan waa xadiis saxiixo bukhaari iyo muslim ba ay soo wariyeen waxaa laga qaadanayaa meesha xilliyada noocaasoo kale ah maaha udxiyadoo keliyaatee wax kaysiga in la iska yareeyo markay wax yimaadana dhibaata ay timaado qofku waxa uu haysto waxa ugu badan inuu iska bixiyo waa la tijaabiyey inanku waxaynu ka fikir raatilo seeba usoo noqonaysaa waa la tijaabiyo qofba qofkuu ka wax bixin badnaa ganacsatada maanta waraysta abaarihii berigii dhaweetay wax la bixinayey wax la ururinayey dad baa bixiyey oo lagu soo noqday oo bixiyey oo lagu soo noqday oo bixiyey oo laga cag qaadi waayey ganacsigoodii horda waraystay maanta nin kasta nin buu yaqaanaa ha waraysto intuu bixiyey iyo labanlaabkeed iyo afarlaabkeed ayaa usoo baxda way barakoobaysa raga qaarkoodna mar bay bixiyeen markaasa haddana loo tegey markaasu haddana miyaa socotaan waayo maantana hooya haddana markaasaa loo yimid miyaa soo soconaysaanu qaar horaan u siinee war mirtale anigu maayo qaadhaan baa kuigasi aadeen intaa uu bixiyey in leeg baa ilaahi subxaana watacaala ayuu u laban laabaya macnaha meesha ku jira waxa weeyaan wax bixinta xoolaha ayuunbaa ku batee xooluhu kuma yaraadaan wallaahi baanay ku yaraan xoolaha qofku markuu bixiyo iyo markaanu waxba bixin xoolihiisu waxay bataan markuu qofku xoolaha bixiyo laakiin raganimadu waxay ku jirtaa geesinimadu horta marka hore ayaa kaa soo jaraya horta hadhow haba bataanbe intaanay badan kaad hayso horta yaa kaa soo saaraya markaad kii bixiso ilaa hadhow badan doona laakiin geesinimadu waxay ku jirtaa horta baxintan hore xoogaa baa ku jira shan boqol baad haysataa waa lagu yimi boqol baad bixisay nin kalea ku yimi boqol kalaad bixisa mid kalea ku yimi boqol kalaad bixisa labaa soo hadhaya labadii baa la isugu iminaya fii bacdi alaxyaan waxaa laga yaabaa labadiiba intaan la soo gaadhin baa intaad bixisay afarlaabkeed inay kuu soo baxaan baa suuragala inta qise ee hadda dhacday hadda ee aba maxaan ku dhaha abaaraha kadib inta qisee dhacday ee dad markii hore ganacsigoodu iska daalaadhacayey markay wax bixiyeen uu qarqarxay madaxaagaasi ma keeniyo marka wax bixinta iyaan laga gabanin oo yaan laga dhuumanin hay laba nin baa ugu wax bixin badnaa ayaa idinka xool badan soo maaha waa la isku waafaqsan ha m taa waa la isku waafaqay iyada laakiin in yaroo geesinmaa bay u baahan tahay oo xagga horaa markan bahasha aada hayso bixin naftu way ku dhegaysaa qof idhaahda anu markaan lacagta bixinayo ima dhibto way iska caadi bay ga baxdaa waa khuraafaad ma jirto qof aan isla meel ugaga dhegrin ma jirto baashu meel bay haysataa maogto xididay soo goosanaysaa marka dambe way dabcaysaa oo caadi bay noqonaysaa way fududaanaysaa ya markaad barato waad iska ilaabaysaa marka dambe waad baranaysaa waad la qabsanaysaa waad la qabsan laakiin maalmaha hore wallaahi kugu dhammaanta waa khalaas halaagsanti maalciyaalki finish gaajo baktiyaan marka waa la bartaa had iyo jeer khisaalka khayrka iyo dabeecadaha wan wanaagsan dulqaadka naxariista deeqda waxyaabaha noocaas oo kalaa waa waxyaabo la barta weeye waa la bartaa qofku wuu samayn karaa wuu samayn karaa wuu samayn karaa laakiin maalmaha hore hadday kugu adkaato hasoo istaagin kuwad way dabcaysaa meesha meelbaa meel baa adag muugta waanay soo dhaafahayn waad garaacaysaa meesha waad garaacaysaa ilaa ay ka dabcaysa meeshaas baabu tajaaribi can curwata bni zubayr radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa jaalisan cinda mucaawiya mucaawiyana fadhiyey mucaawiya bna abi sufyaan boqorkii muslimiinta afdalu muluki lard afdalu muluki alard mucaawiya bna abi sufyaan faxadaa nafsahu ninkasuu naftiisii wuxoogaa u sheekeeyey uma intabaha dabeetana wuu soo baraarugo wuu soo booday faqaala wuxu uhi laa xilma ilaa ilaa tajruba laa xilma ilaa tajruba macnaha waxa weeyaan dulqaad ma jiro ilaa dulqaadkaasi wuxuu yimaadaa tajrubada iyo waayo aragnimada gadaashid atajaarub waa waayo aragnimada weeye inuu qofku waayo aragnimo inuu helo wuxuu leeyahay curwat ibnu zubayr mucaawiya ibn abi sufyan baa la jooga maalin maalmaha kasuu noola fadhiyey ayuu yaro baxay oo dadka qaar markay xoogaa fadhiyaan qofku yar fikirayaa uu yar baxaya shib oo aamusaya yani naftiisu markaa u sheekaynaya xisaabuu gelayaa qofku amba waxbaa kusoo dhacaya amba waxbuu yar fikiraya waxoogaa waxoogaa markuu aamusnaa ayuu soo baraaru uu soo noqday markaasaa waxaa ka soo booday laa xilma ilaa tajruba dulqaad ma jiro ee dulqaadka waxaa keena waa tajruba iyo waayo aragnimo ka ku xigana raaci can abi saciidin qaala wuxuu ihi laa xaliima ilaa duu casratin walaa xakiima ilaa duu tajribatin mid dulqaad badani ma jiro hadduu jirana wuxuu leeyahay casra turaanturuu leeyahay yani maalina bay ka xumaataa qol ninka ugu dulqaad badani maalina buu dulqaadku waayay maalina bay maarata intuu wa ku dhinto ambuusan madaxa dilaacinaya war ninkii hebel maxaa ku dhacay baa la odhanaya hebel baa dagaalamay ha de waa akhrusamaan miya akhrusamaan maaha ee waa ibni aadam qof qof kastaa waa nooca qof kastoo dulqaad badani casra waa turaantura maalin bay keera xumaataa walaa xakiima ilaa duu tajribatin haddaad nin xikmad badan maqashana kumuu soo dhalane waxay ku timaadaa tajribu iyo waaye aragnima keentay yani waayaha shiilay oo qofka soo kululeeyey xaalado fara badan buu soo maray arrimo fara badan buu galay xaalado fara badan buu galay waayo fara badan buu soo nool markaa tajribadaa waxay keentaa xikmadda ee qofku isagoo halkaa iska fadhiyo adduunka waxba aan ka arag xikmad kama soo yaacdo xikmadda waxaa keena waxa weeyaan waa maalmaha iyo iyo nolosha tajaarubtu marka waa shay jira oo qofka wax u tara waa laga faa'iidaystaa waxyaabaha aqoontan faraha badan ee lahayo dunyawiga ahi xaggey ka timaadaa waxay ka timaaddaa waa tajrubo wax kaleba maaha waa waayo aragnimo qaabka dadka wax loo baro waxbarashada qaabka dadka wax loo baro waxaa la barayaa way kala duwan yihiin oo qofka diin baranaya iyo qofka gaalnimo baranaya way kala duwan yihiin laakiin asaaliibta qaabka dadka wax loo baraa tajrubay ku yimaadeen waa waa lagu egay kan kan baa ka fiican sidan sidan baa ka fiican kan iyo kan baa israaci kara dabeete wixii waxay noqdeen qaab la isla waafaqsan yahay ilaa maa iyo haddana socda ilaa maa iyo haddana socda maamulkuna waa caynkaas oo kale qaabka wax loo maamulo sida wax loo kala jejebiyo kala sarraynta waxa weeyaan ismaamulitaanka jejebinta ma wasaaradaan ma agaasimeyaalba ma waaxaa waxyaabahaas maxay ku yimaadeen waxay ku yimaadeen tajrubay ku yimaadeen marka nolosha adduunka badankeeda waxay ku dhisan marka mabaadida laga yimaado waxay ku dhisan tahay tajaarib halkana wuxuu leeyahay xilmiga iyo dulqaadku dulqaadkuna wuxuu ku dhisan yahay tajrubo oo dee nin aan dhibaata aanay soo marin ma dulqaadkiisu maaragta wuu jiraa waa laga yaabaa in dhalanna ay tahay qof iska dabacsan oo aargoosigu aanu ku badnayn laakiin qaybin waxaa kaa tajrubada xikmadda na waa sidaas oo kale qofkii xaliimkaa dulqaadka badnaa laftiisuna mararka qaar bay ka xumaataa oo gacanta u qaadaa wasali allahuma waslama wbaaraka calaa sayidina moxamed waaalihi wasaxbihi waslm